kharaj kubixinta mashruucyada qalabka celinta saxarada dadka qaarkiis waa lagama maarmaan inay isticmaalaan qalabka celinta saxarada sida fayadhowr kastuumo kaadi celiye boorsooyinka qaada kaadida ama qalabka sariirta lagu xafido si loo ilaaliyo xaaladeeda dadka qaarkiis qalabka celinta saxarada ayaa laga yaabaa in loo baahdo muddo dheer sidaa daraaddeed qiimaha qalabkani wuxuu noqdaa wax aad qaali u ah oo sarreeya cadaadis dhaqaalena u keenaya qofka rugta caafimaadka ee qaabilsan celinta saxarada ama khadka caawimada celinta saxarada qaranka ayaa ku siin karta faahfaahin kuwa bixiya qalabka celinta saxarada waxay kaloo ku siin karaan macluumaad ku saabsan xaqu yeelashadada mashruuca kharaj kubixinta kaas oo laga yaabo inuu inuu ka caawimo macluumaadka kharajka joogtada ah iyo bedelidda qalabka celinta saxarada ogsoonow qiimaynta kalkaalisada la talinta celinta saxarada ayaa lagu talinayaa si loo xaqiijiyo in adiga ama qofkaad daryeelaysaa ay isticmaalaan qalabka ugu fiican ee celinta saxarada sida la-ekaanshaha iyo habka isticmaalka badeecada waxaa jira kharaj lagu bixinayo mashruuciyo lagu heli karo qalabka celinta saxarada oo ay kharajkiisa bixinayso xukuumadda austreeliya mashruucyadani waxay leeyihiin shuruuda kala duwan iyo siyaala lacag lagu bixiyo waana muhiim in la ogaado inaad adigu xaqu leedahay inaad dalbato kharaj u qoondaynta xukuumadda adoo ka dalbanaya mashaariic kala duwan xukuumadda austreeliya mashruucyadeeda kharaj bixintu way u furan yihiin dhammaan muwaadiniinta reer austreeliya kuwaas oo buuxinaya shuruudaha iyada oo aan ku xirnayn dowlad goboleedka ay kaga nool yihiin austreeliya waxaa kale oo jira mashruucyo kale oo xukuumadda dowlad goboleedka territoriga oo kala duwan oo la heli karo macluumaad intaas ka badan fadlan la xiriir khadka celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix haddii aad qabto dhibaato luqadeed waxaad la xiriiri kartaa khadka caawimaadda ee adeega afcelinta telefoonka wac hal saddex hal afar shan eber ugu horrayn qof ayaa kuu jawaabi doona kuugu jawaabi doona ingiriis magacow luqadda aad ku hadasho kadibna telefoonka ku sug waxaa lagu xiri doonaa mutarjum ku hadla afkaaga kadibna u sheeg inaad doonayso inaad wacdo khadka celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix ku sug telefoonka in lagu xiro waxaana ku caawimi doonaa mutarjum si aad ula hadasho la taliyaha kalkaalisada caafimaadka adeegyada afcelinta telefoonka waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan